madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay magaalada istanbul ee dalka tarkiga madaxweynaha ayaa halkaas kaga qaybgalaya shir deg deg ah oo ay isugu imaanayaan madaxda dalalka ku mideysan ururka iskaashiga islaamka ee loosoo gaabiyo o i c agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka cabdinuur maxamed axmed oo ka warbixiyey safarka madaxweynaha ee dalka tarkiga ayaa sheegay in safarkan uu salka ku hayo arrimaha kasoo kordhay magaalada barakeysan ee alqudus iyo sidii dalalka muslimka ah ay go-aan mideysan uga qaadan lahaayeen arrinkan madaxweyne maxamed farmaajo waxa uu ka qaybgalayaa shirka qudus oo lixdii bishan ku dhawaaqay madaxweynaha tarkiga recep tayib erdogan si madaxda islaamka ee ku mideysan o i c ay si iskula gorfeeyaan go-aanka madaxweyne trump ee magaalada qudus uugu aqoonsaday inay casuumaad u tahay israael ayuu yidhi agaasimaha madaxtooyada soomaaliya wuxuu sheegay in shirkan uu bilaabanayo maalinta arbacada ah iyadoona la filayo inay kasoo qayb galaan madax iyo wafuud ka socoto konton iyo toddoba dowladood ee xubnaha ka ah ururka iskaashiga islaamka soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka dhidibada u taagay ururka iskaashiga islaamka sidaas daraaddeed waxaa laga maarmaan ah inaan kaalinteena ka qaadano go-aanka gaarista arrimaha nagu xeeran ama nagu soo kordha dalalka aan bahwadaagga la nahay ayuu sidoo kale yidhi agaasimaha warfa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdinuur sidoo kale wuxuu tilmaamay in tallaabadani ay daba socoto bayaankii ay soo saartay dowladda federaalka ee lagu taageerayay xuquuqda dowladnimo ee dadka reer falastiin iyo in magaalada qudus ay tahay mid qiimo gaar ah u leh dunida islaamka